bismillaahi raxmaani raxiim qodobada wararka idaacadda jowhar uu caawu idin hayo waxaa ugu dooron madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen oo maanta gaaray degmada raagaceelle kulanka senatarada aqalka sare oo maalintii labaad u baaqday kooramla'aan qarax ka dhacay magaalada beledweyne guddoomiyaha gobolka banaadir oo xarigga ka jaray kawaanka malayga liidow wararkeena dibaddana dhegaystayaal waxaad ku dhegaysan doontaan israa'iil iyo xisbullah oo qarka u saaran inuu dagaal ka dhex qarxo
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
dhegaystayaal intaasi waxay ahaan qodobadii warka ugu doorka roonaa haatan isagiioo fidsan wafdi hogaaminayo madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa gaaray maanta degmada raagaceelle ee gobolkan shabeellaha dhexe maamulka degmada iyo shacabka raagaceelle ayaa si diiran u soo dhoweeyey wafdiga madaxweynaha oo ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha fulinta sharci dejinta guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe mudane maxamuud maxamed nuur masdile iyo xildhibaan cabdiraxmaan gacal ayaa ka hadlay munaasabadda soo dhoweynta wafdiga madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen
mudane madaxweyne kusoo dhow degmada raagcelle berigii aad maaragtay imaahaysoon cadowga ka xoreeyahayna iyo beriga labay kala yihiin dadka wejiyadooda iyo qalbiyadooda waa dareemaysaa waxa ka dhimanoo ay sheegteenna haddii alla yidhaaha waa usidaaho hadda waa iska warqabnaada afkaaga ku sheegaa hor dhici maayo mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowaa baan ku leenaha madaxweyne degmada raagceelle waa ujeedaa shalasay eed ma ahan haddana magaalada belecdaara wadooyinka si maaragtay mug iyo miisaanlaa la ysu kaashaday asaa laga baxshay wadooyinka aad ujeedo kuwa kalena waxaan maaragtay ka codsaah inay ku daydaan degmada raagceelle madaxweyne iyo wafdigaaga qayimka badan waxaan idin leenahay soo dhowaada anoo ku hadlaya magaca deegaanka raagaceelle ku matelo hirshabeelle soo dhowaada mar labaad soo dhowaada sida qalbiga furan leh oo aan madaxda u soo dhoweynay reer raagaceelle ay u soo dhoweeyeen waxaan madaxda sharafta leh ka codsanaa hadda qalbi furnaanta degmada raagaceelle shacabkooda waa ujeedaan waa dad u hiilan horumar iyo horu socod allah amnigana siiyey waa allaan ku shukrinaynaa wa haaniyan hawsha adkeed oo ay dowlad goboleedka hirshabeelle aan u kala harin dhinac walbo heer raagaceelena waxaan leeyahay madaxdiina waa idin hor joogtaa si kali iyo laab ayayna hadda wax idinla wadaagaysaa
madaxweyne cali guudlaawe ayaa meel fagaara ah kula hadlay shacabka degmada raagaceelle waxaana uga mahadceliyey soo dhoweynta diiran ay u sameeyeen wafdigiisa waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweyntiinni diiraneed ee saaka ilaa saacan aad u taagan tihiin waxaan leeahay waa mahadsan tihiin waxayna mara ka tahay bulshoweynta ku nool degmada raagaceelleh inay yihiin bulsho degmadan go'aansatay horumarkeeda bulsho rabto dowladnimo bulsho rabto midnimo inaad tihiinay mara ka tahay waad ku mahadsan tihiin soo dhoweynta aan loo kala helin ee qalbiga furan iyo wanaagga badan oo ku dheenahay waa ka mahad celinaynaa annaga haddaan nahay mas-uuliyiinta hirshabeelle waxaan aad ugu faraxsan nahay degmada raagaceelle maanta meeshay joogto waad og tihiin socdaalkan socdaalkii ka horreeyey waxaan u nimid dibi xurayn tuubtaan noogu jirtay geedkaas tugaarhkaa hoostiisaan fadhiisaynay waxa joogay waan naqaan dadki intuu ka koobnay cadowgiyaa kaabiga ku haayay alxamdulilah waxaa ilaahay mahaddiisa maanta inaan bulshadii oon kala herin yaree weyn ay u soo bannaanbaxday horumar iyo dowladnimo iyo midnimo xaqiiqda wax lagu farxo waaye ilaaan uga mahad celinaya idinkana waad madaxweynaha hirshabeelle ayaa sheegay inta ay joogaan degmada raagaceelle in ay la kulmi doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada islamarkaana ay dhagax dhigi doonaan mashaariic kala gedisan waad u jeediin nalalkii cadceedda ayaa ka shaqaynaya degmada raagaceelle mashaariic badanna waa wadnaa hadda oy ka mid yihiin xafiismankii maamulka degmada uu ku shaqay lahaay ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah isgoolaad waxaa ka mid ah waan ogahay ummadda ku nool degmada raagaceel leh dhanka biyaha culeysaa ka jiray hore ceelaan u keennana waa jiraa oo soo dirnay meel laga qoday biyihiina inay xoogaa dhanaan galaan la ii sheegay haddana waxaa nala socdo injineeradii saxmi lahay ceelka meesha laga qodi lahay waa rajaynaa dhulkii laga qodi lahaa inuu diyaar idin yahay dhulkii xafiismankii degmada laga dhisi lahayna ay diyaar idin yihiin midka isgoolka intaba inay diyaar idin yihiin waa rajaynayaa galabtana insha allah haddii layn raalli ka noqdo ilaa caawa waa idinla jiraynaa bulshada qaybaheeda kala duwanaan arkaynaa baahii aad noo soo gudbisiinna insha allah waa la daboolaa wakhti kasta iyo goor walbana garabkiinaan taagannahay dalkana wixii dhammaan dib u xuraynta deegaanadiina nabadaad ka dhigteen cadowgii aad ka xurayseen wixii dhammanna inaad qayb ka qaadatiin dib u xuraynteedaa laydinka rabaa madaxweynaha dowladda hirshabeelle ayaa safar shaqo ku mari doona degmooyinka hirshabeelle waxaana uu socdaalkiisa daaran yahay xarig jarka iyo dhagaxdhigga mashaariic kala duwan oo horumarinta degmooyinka uu booqanayo la xiriira gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi cali xirsi timcadde ayaa faray guddiga xeerhoosaadka in ay soo diyaariyaan warbixin ku saabsan senatarada fasax la-aanta maqan kadib markii maanta fadhigii golaha uu baaqday koorum la-aan dhammaan waa mahadsantihiin intiina senatarada ka soo qayb galay kulankii maanta waxay la tahay waa kal fadhigii waa fadhigii labaad ee intii aqalku furmay waxaa nasiib darro ah in kooram aynu weyno maanta iyadoo markii labaad ay tahay waa idin mahadnaqaya intiina ka soo qayb gashay soo xadeertay in la- labaatan iyo siddeed xubnood aynu weyno inagoo konton iyo laba qof ah senatar ah ayay maadaama saddex iyo labaatan waa nasiib darro weyn weeye Ee, waxaan rabaa inaan guddoomiyaha iyo guddida xeer hoosaadka ay soo diyaariyaan xeer hoosaadkii war wixii waxaan la- sida laga gudbi lahaa waxaana soo jeedinayaa fadhiga xiga fadhigan oo ah sabtida haddii la idhaaho in ciddii imaan weyda la xaadiriyo intii imaan weyday in la xaadiriyo qalankan dee howl baynu haynaa inaynu gudan weyno mushaara la qaato dadba iska maqnaado dhibaata ayay ku tahay intaan ognahay shan sanatar ayaa fasax ku iyo caafimaadba ku maqan oo guddoomiyihii ka mid yahay intii kale magaalada ay joogtaa de marka macaanihi waxaa weeye haddii aan fasaxa inta ku maqnaysan tahay intii kale fasax ku- ma aha ee magaalada joogaan dalkay joogaan ama had- hadday dabaan ka maqnaada nasiib darro weyn weeye intiina timi aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta maqanna waxaan rajaynayaa sabti intii timaada intii maqnaata in la xaadiriyo haddii la idhaaho aad iyo aad baad mahadsantihiin shirkuna waynoo xidhan kulanka maanta ee aqalka sare ayaa waxaa soo xadiray saddex iyo labaatan xildhibaan oo keliya iyadoo guud ahaan senatarada aqalka sarena ay tiradoodu gaarayso konton iyo laba senatar ugu yaraan laba ruux ayaa ku geeriyootay qarax ka dhacay maqaayad ku taal xaafadda xawotaako ee magaalada beledweyne sida dad goobjoog ah ay u sheegeen laanta afka soomaaliga ee b b c da labada qof ee qaraxa ku dhimatay ayaa midkood waxa uu ahaa askari halka qofka kalena uu ahaa qof shacab ah sidoo kale qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay gabadh lahayd maqaayadda uu qaraxa ka dhacay ilaa haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxasi mana ahan markii ugu horreysay ee magaalada ay qaraxyo ka dhacaan qaraxyo hore u dhacay ayaa waxaa ku dhintay dad badan oo ay ku jireen haldoorkii magaaladaasi beledweyne gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta xarigga ka jaray kawaana si casri ah loo dhisay oo loogu talagalay in lagu iibiyo kalluunka wariye maxamuud nuur maxamed ayaa warkan muqdisho ka soo diray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa maanta xarigga ka jaray kawaan cusub oo si casri ah loo dhisa kaas oo laga hergeliyey xeebta liyado ee degmada cabdicasiis munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa ka soo qayb galay guddiga iskaashatada kalluunka soomaaliyeed ee dankurmis guddoomiyaha degmada cabdicasiis guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada guddoomiyaha gobolka banaadir iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen xarijarkani ayaa waxaa ka hadlay madax ka socotay guddiga iskaashatada kalluunka soomaaliyeed ee dankulmis iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada cabdicasiis waxaan aad ugu faraxsannahay maanta kawaanka cusub oo loo furay liido amba iskaashada liido dankulmis waxaan leenahay guddoomiyaha gobolka banaadir oo ka soo shaqeeyey sida dhulkaas annaga aan hore uga soo gurin iyo kan hadda aan cusub oo aan degayno sida loo dhisi lahay loona lagu gadi lahay wanaaggaas asaga ka soo shaqeeyey
maanta waxay noo tahay maalin weyn oo xusuus mudan waa maalin aan ka soo guurnay kawaankii saddex iyo toddobaatankii la dhisay ee aan s- kawaanka ku cusbay ee laba kun labaatan iyo afartii la dhisay ee standarka caalamiga ah ee aan u soo guurno waaye waxay ahaan doontaa maalin xusuustayna aanan ka gu'in alxamdulilah shukri waxaan rabaa marka in aan ka mahad celinno qofka aanan nimcada alla siiye aanan ku shukrin oon ka mahad celin waa caasi waxaa halkan guddoomiye aadan ka- eh, shacabka reer cabdicasiis ay kaaga mahadnaqayaan horumarka iyo dardargelinta aad degmadan aad ka wadid iyo degmooyinka gobolka banaadirba ugu dambeyn munaasabadda xarijarka ayaa waxaa soo xiray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale isagoona sheegay in kawaankan cusub uu qayb ka qaadan doono hirgelinta iyo casriyeynta suuqa ganacsiga ee kalluunka ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho kawaankii waa xarig jarnay waxaa waajib naga wada saaran yahay nadaafaddiisi inaan ilaalinno waxa waaye annadaafatu min aliimaan ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam nadaafaddu iimaankay qayb ka tahaa la yidhi nadaafadda inaan ilaalinno caafimaadka inaan ilaalinno dadka ka shaqaynaya caafimaadkooda in laga warhaayo dadka meeshas u soo shaqo tegaaya ama u soo ganacsi tegaayana inay noqoto meel ay ishooda ay ku raaxaysan karto waa inay mar walba meeshu ekaataa ay see hadda u muuqatoo kale waa inay ahaataa guddaafaddu meeshu markay guddaafad noqoto adiga iyo eeyaha idinka dhexaysaa laakiin markay nadiif tahay eygu waa kaa leexanaya cayaankao dhanna waa kaa leexanaya laakiin hadduu eygu arko inuusan deegaankiisiiyo hoygiisiiba inay tahay yaa ka celi karo waxaa la rabaa marka in xaggaasi laga laga foojignaado oo xagga nadaafadda laga fikiro iskaashatada runtii waa dad soo halgamay muddo badan soo shaqaynaayey waxay nasiib u yeesheen say ka dhawaajisay ubax guddoomiyaha cabdicasiis waxay la kulmeen iidoo waddadina la dhisay ee la qurxiyey waddadii hormaraysay raniboodkiina uu agtiis diris ay leeyihiin badweyntiina ay dhinac ka soo degeen gurigii dheerae allah u naxariisay madaxweyne calimahadiina ay diris leeyihiin taasoo dhan waxay ku tuse nimankan waa la maamuusa markaani ayagaa laga rabaa doorkooda inay qaataan waxaa runtii soo gaartay ii yimid ayaan dhoweeday dadka ganacsiga kule goobahan ama ka agdha dhow ayagoo ka cabanaayo waxa ka imaakaraayo haddii malaa'ig inta la keeno nadaafad darro awgeed in guryahooda laga guuri karaayo waxaan ballan qaaday nadaafad darro darteed inaysan ugu dhacaynin guryahooda inay wax gaaraan taasna waxaan rabaa in layla qaato haddii ilaah yidhaahdo intaas kadib saan la wada soconnaba waxaan uga mahad celinaynaa runtii dowladda federaalka soomaaliya oo mar kastaba nala garab taagan wax kastoo aan hor u dhaqaajinayno garabkayna taagan dowladdana waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga shanaad kulankiisa afaraad waxaana shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdulaahi cumar abshirow ajendaha kulankan ee maanta ayaa waxa uu akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka maalgashiga soomaaliyeed ee uu soo diyaariyey guddiga ganacsiga iyo warshadaha ee golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka oo dood kulul ka yeeshay hindis hindise sharciyeedkan ayaa diiradda saaray muhiimadda uu waddanka u leeyahay iyo haddii uu miisaaniyad leeyahay waxaana kulanka ku sugnaa wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene gudoomiyaha guddiga ganacsiga iyo warshadaha ee golaha shacabka maxamed sheekh nuur cismaan ayaa sheegay inuu hindisahani miisaaniyaddiisa wato maadaama doodda xildhibaanada ay ku qotontay miisaaniyadda hindise sharciyeedkan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane cabdulaahi cumar abshirow ayaa sheegay in guddoonka golaha uu degdeg u magacaabi doono guddi ka soo shaqayn doona doodii xildhibaanada kulankii kan ka horreeyey ay ka yeesheen dhismaha hay-adaha madaxa bannaan ee aan miisaaniyadda lahayn si ay warbixintooda golaha ugu soo celiyaan islamarkaana qaraar arrintaasi ku saabsan gooluhu uu soo saaro dhegeystayaaalka warkaas uu idinkaga imaanayo waa radio jowhar shabeellaha dhexe hirshabeelle soomaaliya haatanna wararka dibadda xilli dagaalka khaza uu sii xoogeysanayo ayaa waxaa soo baxaya cabsi isa soo taraysa oo laga qabo in dagaal kale oo bariga dhexe uu ka qarxo taasi oo cawaaqib xumo ku noqon karta gobolka iyo guud ahaan caalamka israa'iil iyo kooxda xisbullaha ee lubnaan oo ay taageerto iiraan ayaa sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay isku ridayay gantaalo xadka ay wadaagaan haddii colaadani isu beddesho dagaal buuxa oo xisbullaha israa'iil ay dagaalamaan waxay keeni kartaa in maleeshiyaadka ay iiraan taageerto ee ciraaq iyo yeman ay ku soo biiraan oo ay colaadda ku fido bariga dhexe islamarkaana uu maraykanku ku lug yeesho ugu yaraan konton ruux ayaa la dilay tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda kenya bil ka hor guddiga qaran ee xuquuqul insaanka ee kenya oo ay dowladdu maalgeliso ayaa sheegay in dhimashadu ay ka dhalatay kadib markii booliisku ay u adeegsadeen awood xaddhaaf ah si ay u kala eryaan dibadbaxayaasha arbacadii ayaa hal ruux lagu dilay koonfurta caasimadda iyadoo mudaaharaadayaashuna ay dalbanayeen in isbedelo dhab ah la sameeyo madaxweynaha waddanka kenya william ruuto ayaa toddobaadkii aanu soo dhaafnay kala diray golihiisa wasiirada waxaana iscasilay taliyihii ciidamada booliska waddanka kenya dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray caawa oo aad kala socotay radio jowar shabeellaha dhaxiir shabeelle soomaaliya waana intaa ciddii uu warkeenu sheegana waxay dib uga daalacan kartaa barta aynu ku leenahay facebooka iyo weliba www radio jowhar net